صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة هذه مدن سورة الفاتحة سورة فرسي لكتاب الله كتاب إلهي فرسي ومدن هذه مدن سورة الفاتحة لكتاب الله كتاب إلهي سورة فرسي suuraddan waa suurad aada u magacyo badan hadda masaaxiibta qur-aanka halkan magacaa ku qoran kulligood kulligood masaaxiibta qur-aanku waxay isku waafaqsan yihiin magacan oo suuratu lfaatixa magaca suuraddu inay tahay faatixa ayay isku waafaqsan yihiin masaaxiibta hadda qoran oo magacyo kale masaaxiib qora ay ma jiraan marka magacan wuxuu xambaarsan yahay macno sideedana waxaa jira suuradaha magacyadoodu waxay leeyihiin munaasabaad laga soo dhex qaatay sida badan aayaddaasi ama suuraddaasi waxay ka hadlaysa tusaale ahaan hadda suuraddan suuradda noogu xigta waxaa la yidhaha suuratu lbaqara baqaradaasi waxaa weeye waa qiso weyn oo suuraddu ay ka hadashay oo reer banu israa'iil nin ay iska dileen oo ninkaa haddana kii qaatilka ahay oo dilay uu inkiray ayaa waxaa la yidhi neef saca gowraca markaad gowracdaan neefkaa saca hilibkiisa ku dhufta maydkii isagaa sheegaya wixii dilay marka waxay u badan yihiin suuraduhu magacyadooda munaasabooyin ku dhex dhacay ama qisooyin ku dhex dhacay suuradda dhexdeedii ayaa sida badan lagu magacaabaa suuradaha ilaa laba suuradood maahan suuraddan suuratu alfaatixa iyo suuratu likhlaaq hadda magacan alfaatixa kuma dhex jiro toddobada aayadood oo suuraddu ay ka koobantah xataa istiqaaqiisu kuma jiro meel xataa laga soo dhambashay kuma jiro oo faatixa istiqaaqeedu wuxuu noqon karaa fatxi ama fataxa ama yaftaxu ama faatix ama maftuux istiqaaqeedu o dhan lagama helo suuradda waxaa kaloo la mida suuraddan oo magaceedu markaas aan laga dhex helaynin aayadaheeda suuratu likhlaas ayaa la mida suuratu likhlaas oo suuraddan la yidhaha qul huwa leh suuraddaas suuratulikhlaas ah waxaa lagu magacaabay ikhlaas laakiin ereygaas ikhlaasa lagama dhex helo suuradaydan ereyga ikhlaas lagama dhex helo iyo waxyaalaha mushtaqaadkiisa ah oo isaga laga dhambashay ama ereygaas ikhlaaska laga qaadan karo lagama dhex helaayo suuradda ikhlaas kuma dhex jiro akhlasa kuma dhex jiro yukhlisu mukhlis ereyadaas oo dhan laga heli maayoba labadaas suuradood haddii laga reebo waa faatixada iyo ikhlaas inta kale magacyada suuradaha lagu magacaabay iyagaa laga dhex heli markii la raadiyo iyagaa laga dhex heli hadda suuraddan laleeyahay suuratu lbaqara waxaa laga heli qisat lbaqara ama lafdigii baqara nafteedayba soo qaaday suuradda aalu cimraan waxay soo hadal qaaday aalu cimraan qisadoodii ka sheekaysay suurat lmaa'ida waxay ka sheekaysay qisat lmaa'ida oo lafdiga maa'idaba ku dhex xusanba ereyga maa'ida ayaa ku dhex xusan sidaas oo kale kusiiwa suurat nisaa waa lamid suurat lancaam kulli suuradaha kulligood magacyada lagu magacaabay iyagaa laga dhex helaa intii aan ka ahayn faatixada iyo ikhlaaska faatixadaas iyo ikhlaaska magacyada lagu magacaabay ma aha magacyo iyaga laga dhex helaayo marka maadaama magacan faatixada aan suuradda laga dhex helaynin magacan muxuu yahay munaasabadiisa suuradda waxaa faatixa loogu magacaabay liannaha faatixatun likitaab illah kitaabka ilaahay fure oo lagu bilaawday kitaabka ilaahay ayaa lagu bilowday oo ay furo u tahay suuraddan magacaas marka faatixada ah waa magaca ugu caansan ee magacyada suuraddu ay leedahay magacyo kalena way jiraan oo suuraddan waxaa la yidhaahaa umulkitaabna waa la yidhaha kitaabka asalkiisii umulkitaab waxaa kaloo la yidhaahaa suuraddan asabcu almahaani toddobada aayadood oo lagu celceliyana waa la yidhaha maxaa yeelay xilliga salaadaha la tukanaayo ayaa suuraddan lagu celceliyaa oo qof kasta oo muslim ah oo salaad tukada suuraddan maalin kasta iyo habeen kasta wuxuu akriyaa sabca cashara mara toban iyo toddoba goor ayaa qof walba suuraddan akriya oo waajib uu ku khasbay inuu akriyo maxaa yeele salaadaha la tukanaayo toban iyo toddoba ragco wey marka ragcooyinkooda laisku daro shanta salaadooda la tukanaayo toban iyo toddobadaa ragco ragco kasta in lagu akriyaa waa waajib suuradda marka qof kasta ee muslim ah ee tukada suuraddan wuxuu ku celceliyaa toban iyo toddoba goor oo waajib ah inuu akriyu ku celceliyo marka sidaasa waxaa loogu magacaabay asabcu almahaani toddobada aayadood ee lagu soo celceliyo magacaasna way leedaha suuradda waxaa kaloo la yidhaha shaafiyana waa la yidhaha shaafiya shaafiya culimada mufasiriintu way ku magacaabaan shaafiya mid wax daaweyn maxaa yeelay waxay shaafisaa alamraad alxisiya waalamraad almacnawiya cudurrada dareenka ah oo jidhka gala kuwaas way daaweysaa oo qofka haddii lagu akriyo biidni illaahi tacaala wuu caafimaadi cudurrada macnawigaana way daaweysaahoo kufriga iyo shirkiga iyo munaafiqnimada iyo fasaadka iyo qofkii akriyo ee ku dhaqma waa ka daawoobi marka shaafiyana waa la yidhaha shaafiya suuradda magacyadeeday ka mid waxaa kaloo la yidhaahaa waaqiya waaqiyana waa la yidhaha mid ilaalinaysa maxaa yeelay qofkii xifdiya ee ku camal fala cadaabka ilaahay ka ilaalin haddaad suuraddan ku camal fasho ood xifdisid cadaabkii kaa ilaalin kaafiyana waa la yidhaha mid qofka ku filan kaafiya liannahaa takfii can qiraa'ati maa siwaaha min alqur'aan qur-aanka kale oo ka soo haray iyadaa kaa kaafinaysa xilliga salaadda qur-aan kaleo waajiba ma jiro oo salaadda marka la tukanayo la akriyo keligeedaa waajibka ah qur-aanka in la akriyo xilliga salaadda kaafiyo wey qur-aankii o dhan iyadaa kaa kaafinaysa magacaana weylaad waxaa kaloo la yidhaahaa ruqyana waa la yidhaha ruqya tusid waa xadiiskii abi saciid alkhudri xadiiskii abi saciid alkhudri ee saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam qolo intay dul degeen ayay qoladii waxay ka codsadeen martiqaad martiqaadkiyaa loo diiday waa xadiiskii bukhaarigu warinayey murtiqaadkii markii loo diiday qoladaa ninkii boqorkoodiiyaa la qaniinay daawo kastaa ninkii boqorkaa lagu sameeyey wayanficjid saxaabadii u yimaadeenoo waxay yidhaaheen war wax daawoa ma haytaan waxay yidhaaheen daawo waan haynaa laakiin bishardi inaad xoolana siisaan waan idinku daaweynayna maxaa yale adinkuba martiqaadkii waa diideen daawadeenna waan gadanaynaa waa idinka iibsanaynaa daawada waa idin siinaynaa de waayo noo daaweeya boqor saxaabadii faatixaday ku akriyeen waa xadiis saxiix bukhaari uu warinayo dhowr neefoo arigana way ka soo kaxaysteen marka nabigeena markii loo sheegay sala allahu wasalama calayhi wamaa adraaka annahaa ruqyu yii abu saciidow yaa kuu sheegay suuraddani inay ruqyo tahay oo lagu tufo dadka dadka in lagu tufo oo si gaara daawo gaara ay u leedahay yaa abu saciidow kuu sheegay marka ruqyana waa la yidhaha maxaa yeelay saxaabadaa dadka ku tufi jireen oo ku akriyi jireen waxaa kaloo la yidhaha suuraddan suuratu ducaana waa la yidhaha suuraddii ducada liannaha tastamilu ducaa waxyaalaha suuraddu ay ka hadlayso ayaa waxaa ka mida duco ihdina asiraada almustaqiim ilaahay oo la weydiisanaayo hidaaya hanuun la weydiisanaayo suuratu ducaa waxaa kaloo la yidhaha suuratu salaad suuraddii salaadda maxaa yeelay salaaddii aan ka maarmaynin salaaddii ayaan ka maarmaynin suuradda suuratu salaadna waa la yidhaha magacyadaas faraha badanay iska leedahay suuraddu laakiin magaca hadda ugu caansan ee suuradda loo yaqaano waa magacan masaaxiibta ku qoran magacaasaa ugu caansan waa suuratu alfaatixa magacaasaa mashhuur ah oo loo yaqaano suuraddan marka suuratu alfaatixa waxay ka mid tahay min asuwar almakiya suuradaha maka ku soo degay ka mid suuradaha maka ku soo degay oo xilligii nabigeena calayhi salaatu wasalaam maka uu joogay suuradihii maka ku soo degay ayay ka mid tahay suuraddan suurat alfaatixa suuraddan waxay ka kooban tahay toddoba aayadood sida hadda musxafka qur-aankaba ka muuqata oo masaaxiibta ay qorahayaan waxay ka kooban tahay toddoba aayadood waxay kaley ka kooban tahay boqol iyo afartan xaraf boqol iyo afartan xarafna xuruufteeda markii la xisaabiyey culimmada mufasiriintu sidaas ayay ku xisaabiyeen ee qur-aanka fasiraan boqol iyo afartan xaraf way ka koobanta waxay kaley ka kooban tahay ilaa labaatan iyo toddoba erey markii kelimaadkeeda la xisaabo erayadeeda markii erey erey loo xisaabo kelima kelima labaatan iyo toddoba ereyna way ka koobanta suuraddan suuraddan marka waxaa ku soo arooray axaadiis fara badan oo ka sheekaynaysa fadaa'ilka suuraddu ay leedahay iyo qiimaha suuraddu ay ku fadhiso nabigeennu calayhi salaatu wasalaam axaadiis fara badan ayuu uga hadlay waxaa ka mid ah axaadiista xadiiskii abi saciid abi saciid bnu lmucallaa aladii rawaahu lbukhaariyu fii saxiixih xadiiskii bukhaari uu saxiixiisa ku wariyey ee abi saciid almucallaa saxaabigaa la yidhaaho wuxuu yidhi saxaabigaas kuntu usalli waan tukanayey buu yidhi meelaan ku tukanay fadacaanii rasuulu llaahi sala allahu wasalam calayh rasuulkaa ii yeedhay oo yidhi abi saciidow kaale falam ujibhu ma aanan u jawaabin nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa salaadaan ku jiray xataa sallaytu ilaa aan ka dukaday uma aanan jawaabin rasuulka calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam maa manacaka an ta'tiyanii abi saciidow inaad ii timaado maxaa kuu diiday maxaad iigu imaan weyd aniga kuu yeedhay waxaan idigu yidhi yaa rasuula allaahi kuntu usalli rasuulka ilaahay salaadaan ku jiray salaad ayaan ku jiray nabigu markaa wuxuu yidhi sala allahu wasalam calayhi alam yaqul illaahu abi saciidow ilaahay sowma dhihin yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum dadka mu'miniinta ahow ilaahay iyo rasuulkiisa ajiiba oo warkooda yeela rasuulkana ajiiba idaa dacaakum rasuulka hadduu idiin yeedho limaa yuxyiikum wax noloshiinu ay ku jirto hadduu idinkugu yeedho rasuulka ajiiba sow nabigu ma dhihin sow ilaahay ma dhihin subxaanahu wa tacaala maxaad intaad salaada ku jirtay xataa iigu jawaabi weyd xadiiskaas bukhaariga culimmadu waxay ka qaataan iyadoo salaad lagu jiro xataa nabigu hadduu u yeedho qofka in la ajiibayo oo heel la leeyahay salaaduna aysan ku buraynin maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabigan wuxuu ku yidhi aayaddan u daliiliyey war misagaan ilaahay sidaas dhihin adiga dhahay salaadan ku mashquulsanaaye ilahay miyaadni rasuulku hadduu idinku idin yeedho ajiiba markaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa ucallimuka acdama suuratin fi lqur'aan abi saciidow suuradda qur-aanka ugu weyn ma ku baraa markaasaan idigu yidhi ibar rasuulka ilaahay sala allahu wasalam calayh qaala wuxuu yidhi alxamdu lilah suuraddaas wey abi saciidow suuradda qur-aanka ugu weyn acdamu suura fi lqur'aan hiya sabcu lmahaani waa toddobada aayadood oo lagu celceliyo oo qof kaste muslimka maalin walba toban iyo toddoba goor u akrinayo waalqur'aanu alcadiim alladii uutiitu qur-aanka weyn oo laysiiyey waa faatixada walaqad aataynaaka sabcan min almahaani waalqur'aan alcadiim toddoba aayadood oo lagu celcelinaayo iyo qur'aan weyn ayaan ku siinay qur-aankii weynaay wey suuraddan oo aniga ilaahay wuu siiyey subxaanahu wa tacala abi saciidow marka xadiiskaas wuxuu tusin suuraddan inay tahay suuradaha ugu weyn qur'aanka acdamu suura fi lqur'aan inay tahay ayuu xadiiskaasi hadda tusin waxaa kaloo jira xadiis kale oo isaguna imaamu muslim uu warinayey oo uu yidhi nabigana calayhi salaatu wasalaam waa xadiisu qudsi ilaahay uu ka warinayey qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii ilaahay wuxuu yidhi salaadda waan qaydiyey aniga iyo addoonkayga in dhexdooda ayaan salaaddii ku qaydiyey salaadana waxaa loola jeedaa faatixada waa noo qaybsan tahay yuu ilahay faatixada aniga iyo addoonkayga walicabdii maa sa'ala addoonkayguna wuxuu iweydiisto ayuu leeyahay faatixaduna way noo qaybsan tahay aniga iyo addoonka fa idaa qaala markuu yidhaaho addoonku alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu yidhaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qaala allahu tacaala ilaahay markaa wuxuu leeyahay xamidanii cabdi addoonkaygu waa imahdiyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu yidhaah ilaahaya wuxuu leeyahay subxaanahu xamidanii cabdi addoonkaygu waa imahdiyey ilaaha kuu qiraayo subxaanahu wa tacaala wa idaa qaala alcabdu alraxmaan araxiim addoonku markuu yidhaaho alraxmaan araxiim qaala allahu tacaala asnaa calaya cabdii addoonkaygu waa i ammaan raxmaanuraxiim inaan ahay ayuu igu ammaanay fa idaa qaala markuu yidhaha addoonku haddana maaliki yawmi iddiin qaala allahu tacaala majadanii cabdii addoonkaygu waa i sharfay addoonkaygii sharaf ayuu u yeela waa i sharfay fa idaa qaala markuu yidhaha addoonku iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin qaala allahu tacaala haadaa baynii wa bayna cabdii intaasi anigay addoonkayga midda naga dhexaysa wey ilaa cibaadaday aayaddaasi ka hadli ilah waan ku caabudaynaa aniga addoonkayga naga dhexaysaa cibaadada ayuu le ilahay fa idaa qaala markuu yidhaha addoonku haddana ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala daalliin wuxuu leeyahay markaas sa'alanii cabdi addoonkaygu waxbuu i weydiistay walicabdi maa sa'al tan addoonkaygaa iskale addoonkaygaa tan iskale addoonkaygu wuxuu i weydiistana waa siin waa bishaaro weyn wey xadiidkaas bishaaro weyn wuxuu u yahay qof walba oo faatixada akri ayuu u bishaaray oo ilahay inuu mar walba kuu jawaabaayo inuu kuu jawaabayo alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin haddaad tidhaahid ilaahay uu ku leeyahay addoonkaygu waa i mahdiyey alraxmaan araxiim haddii aad tidhaahid addoonkaygu wuu i ammaanay maaliki yawmi iddiin addoonkaygu wuu i sharfay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin taasi aniga addoonkayga naga dhexaysaa ihdina siraada almustaqiim ilaa aakhiri suurana ilaahay uu leeyahay addoonkaygu wuxuu weydiistay leeyahay waxbuu iweydiistay marka axaadiistaas iyo axaadiis kaleba waxay tusinayaan faatixadan qiimaha ay iska leedahay iyo fadaa'ilka ay leedahay suuraddan inay tahay suuradaha qur-aanka midda ugu weyn inay tahay suuraddani marka waxaa loo doortay addoonku markuu ilaahay hor taagan yahay inuu akriyo waa xilliga salaada maxaa yeelay salaaddu waa xidhiirkii ilaahay iyo addoonkiisa u dhexaysay marka marxaladdaas oo addoonku uu taagan yahay meel aad u weyn oo sharaf badan oo ilaahay hortiisa uu taagan yahay inuu faatixadan akriyo ayaa loo doortay xikmad weynaana ku jirta lama dhihin ha akriyo suuratulbaqara ha lagu dukayo lama dhihin ikhlaaskii aqri lama dhihin suuradaha kale hala aqri iyada un baa salaadii loo doortay suuradda suuratu alfaatixa weliba waxaa loo doortay oo lagu aqrin fii acdami almawaaqif lilcabdi boosaska addoonku uu istaago boosaska ugu qaalisan waa markuu ilahay hortiisa taagan yahay xilligaasaa la doortay suuraddan in la aqriyo sababtaa waxaa weeye suuraddan iyadoo ah suurad aad u gaaban oo iyada dambe ay ka kooban tahay toddoba aayadood ay ka ka kooban tahay ayaysan waxba ka tegin diintii oo dhan ay ka hadashay diintii oo dhan ayay ka hadashay maxaa yeelay diinta dhani waxay ka kooban tahay waxyaalaha waxaa jira asaasu diin la yidhaha diinta asaaskeeda aasaaskii diinta oo dhan ayay suuraddu ka hadashay waxay suuraddu ka hadashay caqiidada way ka hadashay suuraddu oo qofka muuminka ah inuu caqiideeyo ay waajib ku tahay caqiidadaasoo ah aliimaanu billaah ilaahay in la rumeeyo oy ka hadashay walyawmi alaakhir maalinta aakhiro in la rumeeyo way ka hadashay suuraddu way soo hadal qaatay oo alimaan billaahi waxay uga hadashayba suuraddu waxay sheegtay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka caalamkan oo dhan inuu rabbi leeyahay rabbigaasina uu yahay caalamkao dhan midka isagu abuuray oo caalamkao dhani ay addoommo u yihiin ayay suuraddu soo hadal qaatay waa ilaahay jiritaankiisii alimaan billaah waxay ka hadashay suuraddu aliimaanu bilyawmi alaakhir maalinta aakhiro in la rumeeyo inay waajib tahay aakhirana way ka hadashay oo suuradda waxay soo hadal qaaday maaliki yawmi iddiin abaalgudka maalinteeda allihii milkinaayey maalinta abaalgudku waa yawmu alqiyaama oo qof walba waxay samaysatay sheefka loogu shubaayo xumaan iyo samaan waxay geysatay maalintaana way soo hadal qaaday waxay kale aayaddu suuraddu ay ka hadashay sifaat llahi alxusnaa aliimaan aliimaanu bisifaati illahi alxusnaa tilmaamaha ilaahay in la rumeeyo tilmaamaha ilaahay uu leeyahay waxaa ka mid a tilmaamaha ilaahay ilaahay inuu yahay raxmaan raxiim alraxmaan araxiim waa tilmaamaha ilaahay ayay ka mid yihiin ilaahay inuu raxmad ballaaran iyo naxariis gaara intaba uu naxariisto waa sifaatka ilahay laga soo qaatitaan aliimaan bisifaatihi alxusnaa waxaa kaloo suuraddu ay soo hadal qaatay altawajuhu ila allahi tacaala bitalabi alhidaaya ilaahay xaggiisa in loo jeesto adigoo ilaahay ka codsanaayo hidaayo hidaayo ilaahay ka codsanaayo taana waxay uga hadashay ihdina siraata almustaqiim oo qofku hidaayadaas maalin kasta wuxuu ilaahay weydiistaa toban iyo toddoba goor ayuu weydiisaa fii kulli yawmin inay wax qaaliya tahay hidaayada taasee daliilo ah fii kulli yawmin sabca cashara mara ayaa ilaahay qof walbaa weydiistaa ihdina siraata ilahu hidaayadiisa ilahu i hanuuni marka hidaayadaas in ilaahay la weydiisanaayo subxaanahu wa tacaala ahmiyaddeedana way soo hadal qaatay waxay soo hadal qaaday suuraddu ay ka hadashay altamasuku bilqudwati alxasana kudayashada wanaagsan qofku inuu ku dadaalo oo dadka uu raadkooda raacaayo amaba uu la saaxiibaayo inay noqdaan dad wanaagsan oo ilaahay ku xidhan taana way ka hadashay oo suuraddu taa waxay uga hadashay siraada aladiina ancamta calayhim ilaahu dadkii aada u nicmaysay waddadooda naqaabsiis oo waddadooda nagu hanuuni dadkaas loo nicmeeyey oo ayaddu ay sheegayso waa ambiyadii ilaahay iyo sidiiqiintii iyo shuhadadii iyo saalixiintii marka aayaddu suuraddu waxay ka hadashay kudayashada inuu qofku iska ilaaliyo oo dadka wanwanaagsan uu ku daydo waa dadkaa ilaahay uu sheegay subxaanahu wa tacaala siraada aladiina ancamta calayh waxay suuraddu ka digtay ataxdiir can ilqudwati sayi'a kudayashada xun in la yska ilaaliyo oo dadka baadiyoobay oo carada ilaahay uu ku dhacay dadkaas waddadooda in laga digtoonaado taana way ka suurad layska ilaaliyo oo dadkaa waxay ku soo hadal qaaday hayri almaqduubi calayhim waladaalliin kuwii carada ilaahay ay ku dhacday iyo kuwii baadiyaysnaa ilaahu kuwaa naga leex taana way ka digtay suuradda way soo hadal qaaday dadkaas marka waxay diinta ka tagtay aan jirinba intaasay ka hadli doontaa faatixada intaas ayay ka hadli doontaa waxay ka tagtay ayaanba jirinba waxay kale ay ka hadashay suuraddu cibaadada ay soo hadal qaatay iyaaka nacbudu alcibaada cibaadada marka waxaa soo gelaya jamiicu anwaaci alcibaada wax walboo ilaahay loogu dhowaado si koobanay uga hadashay alcibaada lafdi alcibaada ay soo hadal qaatay waxay soo hadal qaaday alisticaanatu billahi fi lcibaada cibaadada in ilaahay loo kaalmaysto oo ilaahay aada weydiisato inuu ku waafajiyo inaadan adigu awood aad leedahay iyo caqli aad leedahay iyo maskax aad leedahay inaadan isku hanuunin karin oo ilaahay aad u kaalmaysato isticaanada ahmiyaddeedana way ka hadashay suuraddu wa iyaaka nastaciin marka diintii waxay ka tagtaba malaha suuraddu maca wajaasatihaa wa qisarihaa iyadoo ah suurad aada u gaaban ayay diintii wax walba ay ka hadashay caqiidadii soo hadal qaaday aliimaanu biاllah walimaanu biاlyawmi alaakhir walimaan bisifaatihi alxusnaa watawajuh ila allahi biطalabi alhidaaya التمسك بالقدوة الحسنى والتحذير عن القدوة السيئة والعبادة والاستعانة بالله في العبادة انت سوى قضاء كعب للدونتا آياته وقفك مسلم كامركو كتيرو وآياته وحيالها يكعب اللي يسعوه في ريو وحبك متجنت diintii waxay ka tagtay mama jiraan saasaa marka waxaa loo doortay suuraddan qof kasta ee muslim ah inuu toban iyo toddoba goor ku celceliyo maalin kasta isagoo markaa soo xaadirsanaya amaba qalbiga ku haynaya aayaddu waxay ka hadlayso ama suuraddu siday ula hadlayso qofka oo soo istixdaarsanaya oo intaas suuraddu ay ka hadashay isagoo qalbigiisa ku haya waa inuu aqriyo qofku markuu ilahay hortaagan yahay subxaanahu watacaala saasaa marka loogu doortay inay suuraddani aysan diintiiba diintiiba wax ay ka tagtay aysanba jirinba bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi magaca ilaahay ayaan ku bilaabnaa nabtadiu nabtadi'u waan bilaabaynaa bismi illaahi magaca ilaahay ayaan ku bilaabanaynaa allahaas oo arraxmaani naxariista guud naxariista allahaas oo arraxiimi naxariis gaara naxariista basmaladan suuraddan faatixada waxaa loogu hormariyey oo lagu bilaabay magaca ilaahay bismi illaahi iraxmaan iraxiim ayaa lagu bilaabay wuxuu ilaahay noo jidayn oo uu noo tashriicin arrimaheenna muhimkaa oo dhan inaan bisinka ku bilaabano wixiiba khayr ah ee muhima in qofka muuminka ahi bismi illaahi raxmaan raxiim uu yidhaah awalan uu xasuusto magacyada ilaahay iyo sifaadka ilaahay inuu ilaahay raxmaan raxiim uu yahay bismi illaahi magaca ilaahay ayaan ku bilaabanayna allahaasoo arraxmaani naxariista guud naxariista allahaasoo arraxiim naxariista gaarka ah naxariista marka labadan eray raxmaan iyo raxiim labadooduba horta macnahoodu waxa weeye waa raxmad naxariisu laakiin way kala macno dheer yihiin oo labada eray waxaa caam ah oo macno dheer raxmaan raxmaan macnihiisa waxa weeye allihii naxariisanaayey naxariis guud oo adduunkan marka la joogo gaalada xataa raxmadda ilaahay waxbaa ka gaartay oo caafimaadkan ay haystaan raxmad ilaahay ku haystaan risqigan ay adduunkan ku dul cunahayaan raxmad ilaahay ku cunahayaan fa ilaahay awood wuxuu leeyahy inuu ka joojiyo caafimaadka inuu ilaahay ka xiro awood uu leeyahay subxaana wa tacaala hantidan ay haystaan waxay ku haystaan raxmad ilaahay muslimiinta sidaas oo kale iyagana adduunkii waxay ku haystaan raxmad iyaguna caafimaad maal diin ayaa u dheeraad ah iyo iimaan marka raxmaanku waxa weeye naxariis guud oo xataa kulminaysa kuwii gaalada u gudubtay allaha naxariista wey raxiimna waxa weeye waa raxma khaasa bilmu'miniin naxariis gaar uu bixiyaa maalinta qiyaamaha oo maalintaa qiyaamaha qof aan muumin ahayn looma naxariis qiyaamaha raxmadda ilaahay uu bixinaayo waxay gaar ku tahay dadka mu'miniinta ah dadka kufaarta ah iyo dadka fujaarta ah iyo faasiqiintu raxmadda ilaahay waxba kama helaayaan maalinta qiyaamaha marka midda gaarka waxaa loola jeedaa un waa raxmadda aakhiro dhacaysa raxmaankana waxa weeye naxariista guud waa middan adduunka laysla wada haysto gaal iyo muslimba u haysto marka raxmaanka isagaa macno badan bismi illaahi magaca ilaahay aan ku bilaabanayna allahaasoo arraxmaani naxariista guud naxariis allahaasoo arraxiimi naxariista gaarka ah naxariista alxamdu mahad lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay mahad oo dhan ilaahayaa iskale subxaanahu wa tacaala marka macaanida alxamdu lilah waxaa ku jira macaani aada u fara badan laakiin macnaha ugu saxsan waxa weeye ashan in laga dhigo jinsiya laamta lilaahina laga dhigo istixqaaqiya macaani badan ayay culimadu ku sheegaan macnahaasaa hadda ugu raajixsan in asha laga dhigo jinsiya laamtana laga dhigo laam istixqaaq oo markaa asha alxamdu ku jirta haddii jinsiye laga dhigo waxay noqon alxamdu jinsu lxamdi xamdiga jinsigiisu meel kasta oo xamd mahadinta iyagu ay isku dhex dhexdooda xamdiga jinsigiisu meel kasta oo xamdigu uu ka yimaadaba mustaxaqun lilah ilaah ayaa musaysto xaq u leh xamdiyo dhan jiis alxamdiyo dhan ilaha loo musaysto ilaha xaq u leh oo musaystay oo markaas markii sidaa la yidhaha xamdiyo dhan ilaha xaq u leh waxaa soo gelaya makhluuqaadka xataa mahadinta iyagu ay isku dhex dhexdooda isku mahad celiyaan misaal qofa adiga ixsaan kuu sameeyey qofkii waad u mahad celis waad ammaantay ammaantaas makhluuqa aada ammaantay ood u mahad celisay xaqiiqadeeda taas xataa ilaah yaale taas xataa rabbi yaale maxaa wuxuu rabbi ku leeyahay qofkan kuuma ixsaan sameeyeen hadduusan rabbi qalbigiisa ku soo ridi lahayn inuu ixsaan kuu sameeyo marka xataa almaxaamid bayna annaas tarjic ila allahi subxaanahu wa tacaala mahad celinta xataa dadka dhexdooda taalla oo dadku iyagu ay isku mahad celiyaanoo ixsaanka ay isku samaynayaan ay ka mahad celinayaan oo qofka kale ay u mahad celinayaan taas xataa ilahay askale addoonkani waxaad ugu mahad celin uun in waddadiisa laguu soo marsiiyey shaygan ixsaanka ay wanaaggaas addoonku waa dariiqun lilixsaan laakiin xaqiiqada ruuxa ixsaan kuu sameeyey huwa allahu subxaanahu wa tacaala ilahay wey xaqada marka jiisu alxamdi sidaasaa loo leeyay xamdi oo dhan hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala inta kuu naxariisto aad ilaahay u mahad celiso taas ilaahayaa iskale qof kale haddaad u mahad celiso ilaahayaa iskale xamdigaa isaga xaqiiqadiisa markii loo marka macnaha ugu saxsan waxaa weeye jiisu alxamdi oo dhan lilaahi mustaxaqun lilah ilahayaa loo musaysto ilaaha xaq kulew xata almaxaamid bayna annaas alxamdu mahad oo dhan lilaahi ilaahay u sugnaa ilaha musaystay oo mustaxaq ah laamta laamulistixqaaq ah laga dhigi asa alxamdu ku jirtana waxaa laga dhigi jinsiya jiisu alxamdi oo dhan allahaasoo rabbi alcaalamiin oo rabbida waxaanu ka sifaynaynaa lilaahidaad ka sifay lilaahidaa ka sifay allahaasoo rabbi alcaalamiina rabbi alcaalamiina caalamiinta barbaariyey ereygan rabbi asalkiisii wuxuu ahaa ismulfaacil wuxuu ka yimid rabbi rabbi faxudifat alalifu litakfiif aliftiyaa layska tuuray hawl fududeed awgeed oo lasoo fududeeyey lafdiga takfiifaa galay ee markii hore wuxuu ahaa ismulfaacil ka yimid rabba wuu barbaariyey yarubbu wuu barbaarin fahuwa raabun waa mid wax barbaariyey fahuwa raabun mid wax barbaariyey rabbi alcaalamiin rabbi alcaalamiin faxudifat ilalifu litakfiif fasaara marka wuxuu noqday rabbi alcaalamiin waxay la mid tahay sida carabta ay u yidhaahaan oo kale fulaanun barun hebel waa mid baari ah barunta asalkeedu wuxuu ahaa baarun aliftii ka xadfeen markaasay yidhaaheen fulaanun barun barun marka ereyga ismulfaacil aliftiisina waxaa loo xadfay hawl fududeed waa la fududeeyey ereyga takfiifa galay allahaasoo rabbi alcaalamiina rabbi alcaalamiina caalamiintoo dhan barbaariyey caalamiin markii la yidhaaho waa jamcu caalam caalam caalamiin lagu jamciyo caalam waxaa la yidhaahaa kullu maa siwa allahi tacaala wixii ilaahay ka soo haroo dhan ayaa caalam loo yaqaan oo jinni iyo insi iyo malaa'ig iyo geedo iyo samaawaad iyo ardo iyo wax walbaba wixii nafla iyo waxaan naf lahaynba kuwaasa waxaa loo yaqaan caalamiin loo yaqaan caalamiin caalam caalamiin lagu jamciyo marka waxay noqon wixii ilaahay ka soo haray wey caalamka macnihiisa ilaahay wixii isaga ka soo haro o dhan isagaa rabbi u ah macnahaasa ka soo bixi ilaa caalamkiiya wuxuu yahay wixii ilaahay ka soo haro o dhan marka wixii rabbi ka soo haray oo dhan ilaahay isagaa rabbi u ah subxaanahu watacaala jinni iyo insi iyo samaawaad iyo ardaya waxa ku dhex jira wax nafle iyo waxa naf lahayn kulli isagaa rabbi u ah subxaanahu watacaala ayadda marka meeshaas waa tii aanu sheegaynay oo ay ka soo hadal qaadaysay caqiidada aliimaanu billahi subxaanahu watacaala qofku inuu rumaysan yahay marka hore horta caalamkan rabbi barbaariyey oo isagu xukuma oo isagu abuurtay inuu jiro oo addoommo loo wada yahay waa inuu qofku marka hore aaminsan yahay oo caqiidaysan yahay waa meesha caqiidada suuraddu ka soo hadal qaaday allahaasoo arraxmaani lilaahi diyaad ka sifayn waa sifo labaad oo lilaahi ay leedahay allahaasoo arraxmaani ee naxariista guud naxariista allahaasoo arraxiimi naxariista gaarka ah naxariista marka raxmaan raxiim maxaa loogu soo celiyey waa si hadda basmalada aan ku soo maraynay labadii erayoo hadda aan soo maraynaa la soo celiyey raxmaan raxiim labadan eray meeshan hadda booskan ay taagan yihiin waxaa loogu talagalay macno inay faa'iideeyaan waxa weeye humaa katacliili limaa qablahumaa labadan eray waxay cillo u yihiin wixii ka horreeyey oo markii la yidhi ilaah mahadoo dhan ilaahyaa iska leh nooc kastay tahada mahadoo dhan ilaaha xaq u leh markii la yidhi ayaa waxaa su-aal ka iman kartaa lima oo mahadda ilaahay muxuu xaq ugu yeeshay markaasaa la yidhi alraxmaan araxiim marka bimacna alcilla ku jirta liannahu maxaa yeelay huwa araxmaan araxiim hadda waa raxmaan raxiim saasuu ilahay mahadda ku yeeshay raxmaan raxiim marka ereygan araxmaan raxiim waxaa loogu soo celiyey waa kalcillati limaa qablahuma labadan erey wixii ka horreeyey ayay cillo u yihiin cillo ayay u yihiin wixii ayaga ka horreeyey oo macnaha waxa weeye ilaahay waxaa la soo sheegay inuu yahay xamdiyoo dhan inuu isagu iska leeyahay sabab wey marka muxuu ilahay xamdiyoo dhan isagu ku yeeshay liannahu huwa araxmaan araxiim maxaa yeele hadda waa midda gaarkaana isagaa bixiya naxariista gaarkaa naxariista guudna isagaa bixiya marka allahas miyaan xaq ulahayn way in loo mahad celiyo oo mahadoo dhan aan iska lahayn marka hadalkan sidaasaa loogu soo celceliyey in cillo looga dhigo istixqaaqu llaahi lilxamdi ilaahay cillada uu mahadda dhan uu ku mutaystay waxaa weeye inuu raxmaanu raxiim yahay oo naxariista gaarkaana uu isagu bixiyo midda caamkaana isagu uu bixiyo allahaasoo maaliki yawmi iddiin abaalgudka maalintideeda milkiyey lilaahidii aad weli ka sifayn lilaahi ayaad ka sifayn allahaasoo maaliki yawmi iddiin abaalgudka maalinteeda maalintaa isagu milkiyey oo iska lahaa wax lala aysan jirin wax lala aysan jirin maalintaas waxaa kaloo la akriyaa melikna waa la akriyaa melik melik laba macno isku dhoway kala yeelanaya haddii la akriyo meliki yawmi iddiin iyo haddii la akriyo maaliki yawmi iddiin laba macno isku dhow ayay yeelanaya haddii melik la akriyo waxay noqon allahaasoo meliki yawmi iddiini abaalgudka maalintiisa maalintaa isagu boqorkeeda ahay boqorkeeda maalintaas ahay oo wax kaloo boqornimo sheega kara aysan jirin maalintaas haddii maaliki la akriyana waxay noqon allahaasoo maaliki yawmi iddiin abaalgudka maalinteeda maalintaa isagu milkiyey milkii asagu iska lahaa yawma laa tamliku nafsun linafsin shay-a maalin waxaa jiri doonta naf nafka kale aysan waxba uhayn qof walba teedii ay suganayso qof walba teedii ay meel u taallow ayaa iman doonta maalintaas marka qof milki leh oo naf kale wax u haya oo milki sheegan kara ma jiro isagaa milkiyey ilaahay maalintaas maalig isagaa ka ah haddii la yidhaaho melik maalintaas allihii boqorka ahay oo milki iyo boqortooyo aan maalintaa wax sheegan kara aysan jirin liman ilmilku lyawm lilaahi alwaaxid alqahaar maalinta ilaahay uu naadinayo maalinta ilaahay uu naadinayo uu leeyahay boqortooyo yaa iskaleo sheegan kara marka adduunka markii la joogo waxaa jira aadamuhu inuu iska sheegto mumtalakaat ama milkiyaad uu sheegto oo yidhaha gurigan anigaa iskale booskan anigaa iskale uu yidhaaho taa nafteedu waa sheegasho maana xaqiiqada ilaaha le waa iddica sheegasho wey macnaha dadkan kale ka xigtaa un oo gurigaaga dadka kalean maaragta idan la-aan kusoo geli karin oo dadkii kalean idan la-aan gurigaaga ku tasarufi karin ummaddii kalead ka xigtaa maani milkiga xaqiiqiga ilahay iskale adduunyada nafteeda sidaa wey laakiin waxaa maalinta aakhirada si gaara carabka loogu dhuftay oo loo leeyahay maalinta aakhiro ilaahay yaa maalik ah oo maalintaas milkiyey maalintaas xataa wixii been been tahay lama sheegan karo milkiyaddii xataa been tahay gurigan anagaa iskale xataa ma jirto maalintaas maxaa yidhi ardayoo dhan waa la baabiin iyo waxa dul saaran oo dhanba yawma tubaddalu alardu hayra alardi maalin dhulka dhan ba la bedeli doona dhulkalaa meeshaba la keeni dhulkale firaas kalaa lasoo fudi sa waa la bedeli doona marka guri ka taaganaan jirin shar ka taaganaan jirin calaamad maaragtaa qofku uu ku garanayo meeshan anigaa deganaa jiray uu leeyahan jirin shaardadii o dhan waa waa la bedelay waaba dhul kale wa dhulka marka xataa maalintaas waxaa baaba'aya ikhtisaasaadkii dadkii milkiyaadka gaarkaa sheegan jiray xataa oo ibticada ahaa maalinta xataa way baaba'aya san yahay aayaddii hore iyo midii dambe in la kala og yahay oo markaas la yidhaha labada aayadood xukunkoodu waa iskhilaafsan yahay tan dambe ayaa wax nasakday markaas oo tii horaa la nasakay marba haddii labada aayad xukunkoodu iskhilaafsan yahay waxay noqonee tii hore in la nasakay midda dambena ay wax nasakday saddexdaasaa lagu ogaan karaa nasak nasaka marka wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood والنسخ في القرآن ثلاثة أقسام صدق قيسم نسخ القرآن صدق قيدات أي قيسم نسخ التلاوة والحكم نسخ التلاوة والحكم آية أخرين تيدي هي حكم تيدي لغضب إلا نسخي oo mana la akrinaayo xukunkeedana lagu dhaqmi maayo xataa la akrin maayo taas waa mid misaaluhu maa rawaahu muslim taas misaalkeedu waxaa weeye xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinaayo muslim xadiiskii uu wariyey can caaishata radi allahu canha oo caaisho markaas laga warinaayey qaalat waxay tiri caaisha kaana fiima unzila qur-aanka la soo dejiyey waxaa ku dhex jiray aayadaha la soo dejiyey waxaa ku jiray casru radacaatin macluumaatin yuxarimna casru radacaatin macluumaatin yuxarimna aayaday ahaa jirtay tiri caaisha waa xadiis imaam muslim saxiixiisa ku warinayo casru radacaatin macluumaati yuxarimna oo macnaha waxa weeye sakiirka haddii toban goor uu naaska nuugo islaanta naaskeeda toban goor hadduu nuugo islaantaas uu tobanka goor naaskeeda nuugay hooyadiisay noqonaysa hadda ma guursan karo hooyadiisay noqon toban goor hadduu nuugo saasaa qur-aankii ka mid ahaan jirtay wixii la soo dejiyey aayaddaas marka waa la nasakay akrinteedii xataa iyo xukunkeedii labadaba mana la akriyo oo qur-aanka ka mid maahan oo masxafka kuma qora qur-aanka ka mid maahan xukun ahaanna xataa waa loo nasakay oo toban rabacaad maahan waa san kali ah san goor kaliya hadduu naaska islaanta nuugo cunuga sakiirka ahaa hooyadiisay saas ku noqon marka meeshii tobanka aheedna waa san ayaa lagu nasakay akrintiina maba jirtaba waxyaalaha la akriyo ka mid maahaba xajra dacaati waa xadiiskii imaam muslim uu saxiixa ku wariyey kan labaad waxaa weeye nasku اlxukmi wa baqaau tilaawa nasku اlxukmi wa baqaau tilaawa aayadda xukunkeedii waa la nasakay laakiin akrinteedii waa baaqi xukunkeedii waa la nasakay akrinteedii laakiin waa baaqi kaas waxa weeye aayaddii waa la akrinaayo masxafka waa lagu akrinaya waa lagu cibaadaysana oo haddaad akriyo ajiraad keeli maca dalika laakiin xukunkeedii lagu dhaqmi maayo waayaddii hadda aanu sheegayno waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna azwaajan wasiyatan liazwaajihim mataacan ila alxawli ilaa sanad laga gaaro ma guursan kartaa lir islaanta mar baa dii ninki uu ka dhintay arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban bis ha joogtaa la yidhi kabacdina iska guurtay aayaddaas kalaa ka dambaysa waa lagu nasaa tan tan haddaan akrinayni marka xukunkeediina ma jiro oo waa la nasakha laakin waa la akrinaa masxafka waa ku qoran midda ilaa saadbay xukunkeedii waa jooga taas waa qaybta labaad tan saddexaad waxaa weeye waa nasku tilaaya maca baqaa'i alxukmi aayadda akrinteedii waa la nasakayo lama akriyo maca baqaa'i alxukmi laakiin xukunkeedii waa jooga qur-aankaysan ka mid ahayn oon la akrinayn laakiin xugun ahaan waa joogaa xugun wa min amfiyatihi taas waxaa ka mida misaaladiisa الsayku والsaykatu idaa zanayaa tarjumuuhumaa ninka waayeelkaa islaamta waayeeladaa xataa hadday iska zinaysaan iyagoo waayeela oo guurna soo maray tarjumuuhumaa rajmiyaa la yidhi dhagax nafta uga qaada aayaday ahaan jirta lama akriyo hadda qur-aanka ka mid maaha laakiin xukunkii waa joogaa xukunkii waa joogaaho laba qof oo guur soo martay hadday zinaystaan dhagaxa nafta looga qaado dhagaxa nafta looga qaado oo rajmigii waa baaqi waa qaybtii saddexaad oo xukunka wey nasakha marka dhinaca badiilka markii looga hadlo iyo waxyaalaha lagu soo bedelay afar u qaybsamo marka uu afar isu kala baxa haddana dhinaca badiilka waxyaalaha lagu bedelay markii loo fiiriyo afar u qaybsamo wa yakunu nasku ilaa gayri bedel aayaddii oo la nasakhay wax bedelkeedaana aan la keenin oo xukun kale aan lagu bedelin oo taa waxa weeye xilligii hore awaa-il lislaam ka mida islaamka awaa-ishiisii awaa-il lislaam waxaa la sameeyey oo waajib ahaan jirtay marba haddii qofku uu nabiga u tegaayo sala allahu wasalam calayhi oo uu doonayo nabiga inuu la soo hadlo waxaa waajib ahaan jirtay inuu sadaqa iska hormariyo oo u wax qaado waanu ogaan doonaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa muuminiin yahay haddaad rasuulka la faqaysaan faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa horta faqiina waxaad ka hormarisaan sadaqo aayaddaas waa la nasa maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala masaalixda dadka muslimiinta isagaa ka warqaba dad badanoo nabigiina u baahan u tegi lahaa sala allahu wasalam calayh oo tacaaliimta iyo diinta kasoo faa'iidaysan lahaa xoolana aan heli karin ayaa soo baxa waa la nasakhay maca daalika wax lagu bedelayna male sadaqadaas la baabi'iyey oo culayskaas ummadda laga baabi'iyey wax lagu bedelay male badiil lagu bedelay ma laha marka waxaa la yidhaha naski oo bigayri bedelin ah naski bigayri bedelina wey qaybta labaad annasku ilaa bedelin akafa waa shay la nasakhay oo wax ka bedela ayaa lagu nasakhay wax kaloo bedelkiisaa la sameeyey oo ka sii fudud weliba ka sii fudud taas waxay ahayd xilligii hore awaa-ilulislaam ninkaa allihii boqorka ka ahay waa jiraan adduunkan boqortooyayaal dadkeed oo iddico ah oo iyagu markaa dadka ay u taliyaan boqortooyo u sheeganayo inkastoo adduunka naftiisa boqorka xaqiiqada ilaahay uu yahay subxaanahu watacaala laakiin maalintaas waxaa loo leeyahay waa boqor adduunyadaba boqor waaya ilahay lakin maalintaa waxaa carabka loogu dhufan maalintaas xataa beentayaan jirin boqortooyadii xataa beentaad ma jirto kii xataa beenbeenta ahayd ayaan jirin xataa sun iyo beenbe ma jiraan maalintaas saasaa maalintaa loo leeyay maalintaas ilahay boqor adduunyada nafteeda xataa boqor ilahay marka waxaa la yidhaahaa labada qiro maaliki yawmi diin iyo meliki yawmi diin midna waxay tusin kii wax milkiyey maalintaa milkiyey midna waxay tusin kii isagu boqorka ahaa labada qiro waxaa la leeyahay waxaa aad u dow macnaha ah boqornimada ayaa aada usii xeldheen maxaa yeelay kullu melik waxaa la yidhaha kullu melik yamliku walaa cagsa boqor kastaa wax wuu milkiyaa minku hadduu boqor yahay maaligna waayo boqor hadduu yahay waxna waa milkiyaa oo milkiyaad fara badan u haystaa laakiin cagsi ma jiro hadalkaas lama cagsin karo lama dhihi karo macnaha laysa kullu maalikin maalik kastaa laakiin bimelik boqor ma noo ah ma aha nin kastoo maaliga laakiin isagu boqor ma aha laakiin markaad tidhaha melik waa boqor weeye haddaad tidhaahdo milkigiina waa iska soo geli maxaa yeele boqor walbaa maalig waayo laakiin maalik kastaahi boqor ma aha maalik kasta nin kasta wax iska leh isagu boqor ma aha laakiin boqor kastaahi maalig waayo marka waxaa xeel dheer macnaha ah melik melik kaasaa xilli kan kale waaba soo hosgeli macnaha kale waaba soo hosgeli allahaasoo maalika yawmi iddiin abaalgudka maalinteeda maalintaa isagu milkiyey oo iskala ah oo meeshii ay suuraddu ka soo hadal qaadaysay aliimaanu bilyawmi alaakhir maalin laysku abaalgudayo inay jiri doonto maalin abaalgud oo qof walba ahy khayr iyo shar wixii ilaahay agtiisa uu geystay laga abaalgudaayo maalintaas inay jirto in la rumeeyo inay waajibto yawmidiin isagu milkiyey maxaa yeelay haddii maalintaas aysan jiri lahayn nolosha insaanku waxay noqon lahayd nolol cayaar cayaar ah bilaashay ba noqon lahayd nolosha la nool yahay xikmad ma noqoteen haddii maalintaas aysan jiri lahayn oo waxay noqon lahayd adduunyadan waxaa loo qaybsamaa dad mufsidiin ah iyo dad muslixiin ah dad wanaagsan iyo dad xun ayaa laysugu jiraa lama kala yaqaano marka kani wuxuu leeyahay anigaa wanaagsan kii xumaayo wuxuu leeyahay anaa wanaagsan kii fiicnaayna wuxuu leeyahay anaa wanaagsan adduunka marka waa laysku dhex yaacsan yahay waa laysku dhex jiraa marka waxaa laga maarmaana in la helo maalin la kala baxo haddii kale nolosha dhanaa cayaar cayaar noqonaysa kii kun qofood dilay ama boqol qofood dilay wuxuu leeyahay ummadda anigaa ugu fiican kii munxarifka ahay oo gaalka ahay oo ilaahayba diidanaa wuxuu leeyahay ummadda anigaa ugu fiican ummadda anigaa ugu fiican ayuu leeyahay marka maxaa yeelay dadkii ambiyada ahaa oo loo soo diray inay dadkan ay diinta gaarsiiyaan ayaa xataa waxaa ka hor imaanayey dad iyagu dadkaas magacyo kale u sameeyey oo iyagu dhahayey diintuu fasaadinaa nabiga saasay dhihi jireen gaaladii sidii fircoon oo kale inii akhaafu an yubadila diinakum wa an yubhira fi lardi alfasaad nabi muuse ku yidhi fircoon wuxuu yidhi nabi muuse waxaan uga hortegi cabsi waxaa igu jirta diintuu bedela marka diintiiyaan ka waardiyeynaaba fircoona dhahay diintiiyaan ka waardiyeynaa nabi muuse diintii ayaan ka waardiyey wa an yubhira fi lardi alfasaad waxaan kaloon ka baqi ardada inuu naga fasaadiyo ardada inuu naga fasaadiyena waan ka baqi marka dad noocaas sheegtaa jira fircoonkii oo wax ka daran ba aysan jirinba saasuu sheegana ambiyadii ilaahay oo khawaastii ilaahay ah dadkii ilaahay gaarka u ahaa ayaa waxaa laleeyahay diintii ayay fasaadinayaan oo laga ilaalina ardadii fasaad ku hayaan oo laga ilaalina saasaa la jooga marka waxaa laga maarmaana in la helo yawmuddiin maalin laysu abaalgudo waa in la helo oo markaa la kala ogaado qofkii mufsidka ahaa oo beenbeenta adduunyadan sheegan jiray iyo kii wanaagsanaa midda kale xuquuq ayaa adduunyadan la kala haystaa xuquuqaa la kala haystaa adduunyada oo dadkii tabarta daraa waxaa dhici karta waxaa dhacaysa an ya'kula alqawiyu addaciif sida in badan ba dhacday qofka xoog kale qofka daciifkaa inuu iska cuno ayaa dhacday kii marka daalimka ahaa sidaas waa dhintay oo ducafada saas u cunay daciifkii miskiinka ahayoo la cunay isaguna waa dhintay haddii la yidhaha marka labadaas meel lagu kala xisaabinaayo male halkaasu warku ku dhammaaday noloshii cayaaray noqonay marka cayaaray noqonay marka nolosha marka yawmiddiin waa laga maarmaan in la helo in badan qur-aankan ku arki doonaa allahaasoo maaliki yawmiddiin iyaaka adiga adiga keligaa un baa nacbudu ilaahu ku caabudayna ereygaa iyaaka waa mafcuulu bihi waxaa laga soo hormariyey ficilkiisii culimada mufasiriintu waxay leeyihiin waxaa loo soo hormariyey ikhtisaas inuu faa'iideeyo ikhtisaas iyo xasri macnaha ilaahay uun in cibaadada uu xaq u leeyahay isaga oo wax kaloo la caabudi karo aysan jirin isaga uun cibaadada inuu leeyahay iyaaka adiga uun baan ilaahu nacbudu ku caabudayna oo qof kale ruux kale ma caabudayna adigana cibaadada ku siinayna ikhtisaaskaas iyo xasrigaasaa loo soo hormariyey iyaaka marka waxaa laleeyahay qofku markuu salaada tukanaayo salaada markuu tukanaayo wuxuu leeyahay iyaaka nacbud ilaahu adigan ku caabudayna waana qof keligiis ah lama dhihin iyaaka acbudu ilaahu adaan ku caabuda hamsatun hamsadii oo tusinaysay takallum lagama cabirin aayadda waxaa laga cabiray nuun iyaaka nacbudu ilaahu adigan ku caabudayna qofku markuu sidaa leeyahana waa keligiis adaan ku caabudayna jamaac oo kalea laga dhigay sababta waxaa weeye meeshan waa maqaam weyn oo addoonku uu taagan yahay amaama allahi tacaala ilahay ula hadl ilahay hortiisuu taagan yahay marka waxa weeye waxay ka dhigan tahay isagoo muuminku qiraya oo isxaqiraya oo dhahaya ilaahu maqaamkan oo kale haybadiisa keligay kama bixi karo in dadka mu'miniinta aan kaalmaysto mooye oona reeraha wadaan ku caabudayna oo markaa muuminku naftiisii uu ka yasaayo maqaamkan inuusan isagu munaajaadka ilaahay iyo faqa ilaahay inuusan isagu la gaar noqon karin inuu dadka mu'miniinta un samaaca ahaan uu kula hadlo ilaahay mooye saasaa loo yidhi iyaaka adiga un baan nacbudu ilaahu ku caabudayna waiyaaka adiga un baan ilaahu nastaciinu kaa kaalmo dalbayna taasna waxaa loo soo hormariyey mafcuulka iyaduna xasrigii oo isticaanada macnaha kaalmaysigu inuu gaar ku yahay ilaahay subxaanahu watacaala haddii xataa qofkan intaad wax waraysato oo wixii uu ku siiyo xaqiiqada isticaanada ilaahay u dhici ilaah waxaa ku siiyey ilaah ku siiyey oo xataa qofkan markuu isagu wax ku siinaayo waa inaad caqiidayso waxa sida rasmigaa wax kuu sheey inay alla yihiin subxaanahu watacaala addoonkani waa dariiq isagu laguu soo marsiiyey ixsaan isaga laguu soo marsiiyey oo wuxuu keeni karo malaha isagu waa cabdi adigoo kale ah addoon adigoo kale ah waiyaaka adiga un baa nastaciinu ilaahu ku kaalmo weydiisanayna marka waxaa la yidhi cibaado ayaa la soo sheegay waa ayaddu meesha ay kasoo hadal qaadaysay cibaadada cibaadadii waxaa lagu xijiyey isticaana halkaas waxaa lagu ishaari ama laga faa'iidaysanba cibaadadu inaysan suurto gelaynin ilaa ilahay in loo kaalmaysto maaha saasaa laysugu xijiyey labadooda iyaaka nacbudu keligeed lama dhihin ilaa odhan ku caabudayna ma aha inaad awooddaada alla ku caabudaysid maskaxdaada iyo caqligaaga iyo cilmigaaga inaad ilaahay ku caabudaysid ma aha inaka tacbud allah biisticaanatin bih ilahay waxaad ku caabudi kaalmaysa asaga aad kaalmaysanaysa iyo waafajin ilahay uu kuwaafajiyey saasaa la ishaari iyaaka adiga un baan nacbudu ku caabudaynaa waiyaaka adiga un baan rabbi oo nastaciinu kaa kaalmo dalbayna ihdinaa ilaahuna hanuuni asiraada waddadii ilaahu nagu hanuuni siraadkaasoo almustaqiima ee toosan ilaahu waddada toosan nagu hanuuni waxa weeye waa qaybtii ducadey atawajuh ila allahi tacaala bitalabi alhidaaya ilahay yaa loo jihaystay subxaanahu watacaala marka ilaahay waxaa loogu jihaysan oo laga codsan hidaaya hanuun aayad marka suuraddan waxay soo hadal qaaday waxyaalaha ilaahay la weydiisanayo subxaanahu watacaala inay tahay alhidaaya faqad hidaayadda maxaa yeelay liannaha acdamu maa yahtamu bihi alcabdu saalix addoonka saalixa waxa uu ka murgo iyadaa ugu weyn hidaayada wax ka sarreeyaa ma jiraan man wajadahaa faqad wajada kula shay hidaayo qofkii hela wax walba wuu haystaa waman faqadahaa faqad faqada kula shay qofkii hidaayo waayana waxuu haysta maaha wax walba waa ka maqan yihin wax kasta waa ka maqan yihin weligaa daaro dheer dheer iyo diyaarado iyo wax walba isku ragay haddaadan hidaayo haysan ilahay agtiisa waxba kama jirto eber caydaa tahay cayda marka waxaa meeshan loogu soo hadal qaaday hidaayadu inay tahay nolosha insaanka shayga ugu qaalisan inay tahay nolosha insaanka shayga ugu qaalisan waa alhidaaya ila siraadi almustaqiim waddada toosan inuu ilaahay kugu hanuuniyo kan ugu qaalisan welidaa waxa weeye waxaa hidaayadan ilaahay la weydiistay meelaha addoonku uu istaagan yahay meeshii ugu qaalisanayd oo xilligii salaada ah oo ilaahay hortiisii ah subxaanahu watacaala ee lagu weydiistay waa qaali alhidaaya lama dhihin ilaahu hantina sii maal ilaahuna sii ilaahu awlaadna sii carruurna sii waxaasoo dhan suuraddu ma sheegin suuraddu waxay sheegtay un alhidaaya maxaa yeele iyada qofkii hela wax walbuu haysta qofkii waayena wax kasta waa waaye ihdinaa ilaahuna hanuuni asiraada waddo ilaahu nagu hanuuni siraadkaasoo almustaqiima ee toosan waddo toosan ilaahu nagu hanuuni waxay ka hadli marka suuraddu ay haddana ka hadli atamasuk bilqudwati alxusnaa ku dayashada wanaagsan haddana macnaa waddadan toosan waxaa la isweydiin karaa maa huwa